إسلامي وإيماني أضاء بسم الله الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعشركين امتحانها يا بشا بركيسان رمضان أي نقول تلقلني waana casharkii sideedaad ee barnaamijkeenna axkaamta ramadaanta aynu kaga hadlaynay waxaynu soo tilmaannay oo aynu ka soo hadalnay dadka loo banneeyey ee rukhso loo siiyey inay iska cunaan oo qayba u soo qaybsamay waxaynu soo tilmaannay qayb ay waajib tahay inay iska cunaan isla markaana fidye ay bixiyaan odagii weynaa iyo iyo islaantii weyneyd iyo qofkii xanuunkiisu aan la rajaynayn inuu ka bogsado waxaa kaleynu soo tilmaannay qolo loo banneeyey inay iska cunaan oo waajib ay tahay inay qalleeyaan oo waxa weeyaan waa kii masaafirka ahaa iyo kii xanuunsanayey la rajaynaayey xanuunkaa inuu ka bogsado haddaba waxaa jirta oo ugu dambaysa qolo waajib ay tahay inay qaleeyaan waajibna ay tahay inay cunaan labaduba waa waajib oo kuwii hore waxaynu nidhi waa rukso oo mar haddii rukso weeyaan la yidhaahdo macnaheedu waxa weeyaan waanay soomi karaan weeye laakiin kuwan maxaa la yidhi waa waajib inay cunaan waana waajib inay qaleeyaan waxay culimmadu isku waafaqsan yihiin ittafaqa alfuqahaa calaa annahu yajibu alfitra cala alxaa'id wanafasaan inay waajib tahay inay iska cunaan dumarkii aan daahirka ahayn tii xaydka lahayd iyo tii dhiigga umusha lahayd wa yaxrumu calayhim siyaam waxaana ka xaaraana inay soomaan wa idaa saata hadday soomaan laa yasixu sawmuhumaa soonkooda ansixi maayo hadday soomaan oo xataa ay isku dayaan inay soomaan soonkooda ansixi maayo wa yaqacu baadilan baadil buu noqonayaa wa calayhim alqadaa maa faatahumaa waxaana ku waajiba intii ka tagtay inay soo qalleeyaan ayaa ku waajib noqonaysa waxa weeyaan dumarku markaanay daahirka ahayn cibaadada daahir baa u shardi ah oo dumarku inay ka daahir yihiin caadadii iyo tii dhalmada labadaba labadaa dhiig inay ka daahir yihiin ayaa shardi ah haddaba gabadhi haddii aanay daahir ahayn waxa ka xaaraana soonkii hadday isku dayaan oy doonaan inay markaa inay cunaanba hadday soomaanba hadday isku dayaan soonkoodaasi ansixi maayo soonkoodaasi ansixi maayo waxaanu noqonayaa baadil baadil buu noqonayaa maxaa yeelay cibaadada waxaa u daahira in waxaa u shardiya inay daahir tahay ruwiya albukhaariy wa muslim can caaisha qaad waxay tidhi kunnaa naxiidu calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam waxaanu ahayn kuwa xayda waktigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam fa nu'maru biqadaa'i soom walaa nu'maru biqadaa'i salaa waxaa lana fari jiray inaannu qallayno soonka laakiin lanama fari jirin inaannu salaadda qallaynaba leeda caashi maanaa gabadhu mar haddaanay daahir ahayn soon iyo salaad midna laguma laha way iska fadhiyaysaa markii nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam dumar haddaad tihiin naaqisaatu caqli wadiin kuwa naaqisaatu caqli wadiina baad tihiin caqligiinuna waa nusqaansan yahay diintiinuna way nusqaansantay dabeedna way weydiiyeen waxa rasul allow sideeba caqliga iyo diinta iyadoo ay u nusqaantay dabeedna nabigu wuxu uhi miyaanay midkiin ahayn tii muddo dhan iska fadhida markaanay daahirka ahayn iyadoo aan salaad iyo soon midna aan la imanaynin haa bay idhaaheen dee naaqisaatu diin weeyaan buuri taas gabadh afartan maalmood aan salaad la imanayn ama lix maalmood ama toddoba maalmood iska fadhido aan salaad la imanayn de waa naaqisaatu diin weeye naaqisaatlcaqlina waxa weeyaan midkiin markhaatigeedu miyaanu laba u dhigmin nin marka la eego iyo laba dumara macnaha miyaanadan idinku kuwii labaa aanadin ahayn markhaatigiinu si aad isku xasuusisaan taasina waa nuqsaan caqli weeye ilaahay ku abuuray weeyaanoo de wax lagu ceebaynayo ma aha markaa dumarkuna waa kuwaa weeyaan markaanay daahirka ahayn way iska cunayaan hadhowtana way qalaynayaan waxaynu kalaynu haddaba ka hadli doonnaa aadaabta soomka soonku aadaab buu leeyahay aadaabtaa soonka waxaa ka mida fiican suxuurta ayaa ka mid a inuu qofku marka uu doonayo inuu soomo inuu suxuurto ayaa wanaagsan waqad ajmaca alumma calaa istixbaabi waxay culimmadu isku waafaqeen inay istixbaab iyo sunno ay tahay wa annahu laa idma calaa man taraka qofka ka tagaana inaanay wax dembiya aanay lahayn suxuurtu waa sunne qofka ka taga ku dembaabi maayo facan anas radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى allahu alيه waslm qaala waxau yihi tasaxaruu fa ina fi suxuuri baraka waxaad ku dadaashaan suxuurta oo suxuurta la kaalaya barakaa ku jirtay rawaahu albukhaariyu wa muslim nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam suxuurta maxaa yeelay suxuurta waxaa ku jirtaa barako barakaa ku jirta wa can miqdaam binu binu macdi karim ana nabiy sala allahu alayh wasalam qaala waxau ihi can miqdaar waxaa laga wariyey binu macdi karim ana nabiy sala allahu alay slam qaala inuu yidhi calaykum bi hada suxuur war waxaad ku dadaashaan suxuurtan iyada ah fa innahu huwa qadaa'u lmubaarak maxaa yeelay suxuurtani waxa weeye waa qado la barakeeyey rawaahu nasaa'i bisanadi jayid nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam waxaad laasimtaan suxuurta maxaa yeelay waa qado barakaysan weeyaan barakaa ku jirta sababta barakada markay culimmadu ka hadlayaan waxay ku soo ururiyaan saddex arrimood marka laga tago fadliga iyo ajarka laga helaya maxaa yeeley waa sunne aada noolaynayso shay kasta oo layna faray marka lala yimaado ee niyo wanaagsan loola yimaado ajar baa lagaaga qoraya ajarkaa kasakow culimmadu waxay idhaahdeen waxaa ka mida barakada qofkii wuu ku xoogaysanayaa wuu ugu xoogaysanayaayo soonkii awood buu u helayaa firfircooni ayay naftiisa helaysaa waxa u sahlanaanaysa oo u fududaanaysa soonkii iyo cibaadadii kale sidoo kale waxaa u fududaanaysa dee shaqadiisii shaqadiisii baa u fududaanaysa cibaadadii baa u fududaanaysa waxa weeyaan soonkii baa u sahlanaanaya camalkii wanaagsanaayo u la iman lahaa hadday salaad tahay qur'aan akhris tahay waxaasoo dhan ayaa u fududaanaya ila qofka haddii uu daciifo hadduu daciifo waxba ma qabsan karayo oo shaqadii ma qabsan karayo oo cibaadadii ma qaban karayo oo uu daciifayaayo dabeedna dee awooddii oo dhan baa ka daciifaysa marka waxa weeyaan barakada ayay ka mid tahay haddaba sideebaa barakadaa lagu helayaa barakadaa waxaa lagu helayaa suxuur bikaiiri طacaam waqaliilih yataxaqaqu suxuur bikaiiri طacaam waqaliilihi waxay ku sugnaanaysaa suxuurtu qofku inuu cuno wax yar ama wax weyn wuxuu doonaba mar hadduu xuun cuno barakadii wuu helayaa iyo nashaadkii iyo firfircoonidii iyo awooddiiba walow bijurcati ma bijurcati ma biyaba xataa hadduu qurquriyo hadduu wax kala waayo waktigii suxuurta biyaha qurquriyo fa can abi saciid alkhudri radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alay slm qaala waxau yidhi asuxuuru baraka suxuurta barakaa ku jirta falaa tataacuu ha ka tegina walow an yajraca axadakum jarcata ma midkiinba ha qurquriyo biyo hadduu wax kala waaye ha ka tegina fain allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala almutasaxariin ilaahay subxaana wa tacaala waxa u naxariisanayaa kuwa iyo malaa'igtuna ay u ducaynayaan ilaahay subxaana wa tacaala barako iyo dembi dhaaf ay ugu ducaynayaan kuwa suxuuranaya kuwa suxuuranaya markaa suxuurta ku dadaalaba nebigu calayhi salaatu wasalaam haddaa wax kala weydaan biyaba aada cabtiine oo waxa weeye suxuurtu haba yaraatee intay tahay ayaad ku helaysaa barakadii awooddii ayaad ku helaysaa waktiga la suxuuranaya muxuu noqonaya waktiga suxuurtu wuxuu ka bilaabmayaa min muntasaf illeyl habeenka kale barhkiisa ilaa tuluuci alfajr ilaa waagu intuu ka dilaacayo wlmustaxabu taakhiiru in dib loo dhigaana way fiicantay waxay ka bilaabmaysaa waktiga suxuurtu habeen barhka laba iyo tobankay ka bilaabmaysaa intaa hore waa casho oo marka gabalku dhaco ilaa laba iyo tobanka wixii la cuna cashaa laydhaah laakiin suxuuri waxay ka bilaabmaysaa marka labaiyo tobanka la dhaafo ayay ka bilaabmaysaa ilaa inta waagu ka dilaacayo in dib loo dhigaana ka sii fiican facan zayd binu haabit radia allahu canhu qaale waxau ihi tasaxarnaa maca rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam nebigaanu la suxuurannay maciisa uma qumnaa ilaa salaa dabeedna salaaddii baanu u kacnayba qultu waxaan idhi kam kaana qatra maa baynahuma intee baa u dhexeeyey suxuurtii iyo iyo salaaddii qaala waxau yidhi khamsiina aaya ee qadra khamsiina aaya in laga akhriyo konton aayadood ayaa udhexaysay rawaa albukhaariy oo muslim marka xadiiskan wuxuu tilmaamayaa in suxuurta iyo salaadda laysku dhoweyn karo oo dib loo dhigayo ilaa inta salaaddaba ay ku dhowaanayso wuxuu leeyay saxaabigaasi nebigaanu la suxuurannay dabadeedna markaanu suxuurtii dhammaynay salaaddaa baanu u kacnay waxaana fiican marka dib loo dhigo dee qofku inuu weysaysto salaadda unu kaco haddaad suxuurta wakti hore aada suxuurato salaaddiina aada sugi kari weydo waxaad dhici karta inaad salaaddii ka seexato mar haddii suxuurta iyo salaadda dhexdeeda hurda ay soo gasho dee waxaa laga yaabaa inaad ka seexato salaaddii subax laakiin markay isku dhowaadaan salaadda iyo markay isku dhowaadaan iyo suxuurtu waxa weeyaan dee way kuu fiican tahay oo markaad suxuurataba salaaddii baad u kacaysaa sidaas saxaabigaasi uu tilmaamayu leeyahy waanu suxuurannay uma qumnaa ila salaad dabeedna salaaddii baan u kacnay intee u dhexaysa konton aayadood in laga akhriyo konton aayadood oo aan kuwa dhaadheerna ahayn kuwa gaagaabanna aan ahayn inta laga akhriyo macnaha waa qadar aan dee kooban weeye qadar aada u kooban weeyaan konton aayadood inta laga akhriyaa waa qadar dee rubucba ka yar weeye waa qadar lama dudubinayo lamana jiidjiidayo aayaduhuna kuwa dhaadheer maaha kuwa gaagaabanna maaha waa wada mutawasad aayaduhuna waa mutawasad sida loo akhriyayaana waa mutawasad marka konton aayadood inta laga akhriya weeye waan amr waan camr bn maymuna wacan camri bnu maymuuna qaala waxau yihi kaana asxaabu rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam acjala annaasa ifطaara wa abdahum suxuura rawahu bayhaqiy bisanadin صaxiix kaana asxaabu moxamed sala allahu alay slm waxay ahaayeen acjala annaasa iftaara kuwa ugu deg deg badan xagga afuritaanka wa abda'uhum suxuura suxuurtana ugu dibdhigid badan bay ahaayeen manaa siday sunnaha u ilaalinayeen waxay ahaayeen kuwo dedejiye afurka waynu ka hadli doonnaa afurta iyo axkaamtiisa aynu tilmaami kuwo afurka dedejiye ayay ahaayeen sidoo kale waxay ahaayeen kuwo dib u dhiga suxuurta iyagoo sunnaha raacaya markaa saasaa la doonaya inaad sunnaha ku dadaasho oo aad suxuurtana dib u dhigto afurkana aad dedejiso wa can abi darri alkafaari radia allaahu canhu marfuucan laa tazaalu ummatii bikhayrin maa cajaru alfitra wa akharu suxuur ka suuli maysa ummadaydu ayuu leeyahy xadiiskaas tii khayr ku sugan intay afurkana dedejinayso suxuurtana ay dib u dhigayso macnaha khayr bay ku sugan tahay intay sunnaha ilaalinayso ee afurkana ay dedejinayso suxuurtana ay dib u dhigayso waxaa ka mida sunnayaasha fiican inuu qofku afurka dedejiyo waxaa la jeclaaday inaa furka la dedejiyo marka cadceeddu ay godka gashaba facan sahl binu sacad an الnabiy salى اllahu alay slm qaala waxa uhi laa yazaalu الnaasu bikhayri maa cajalu اlfitra ummaddaydu ka suuli mayso tii khayr ku sugan inta ay dedejinayso afurka rawahu albukhaariy wa muslim inta ay afurka dedejinayso ee marka cadceeddu dhacdaba ay cunayso khayr bay ku sugan tahay laakiin markay xaadda eegaan ee dabeedna ay idhaahdaan xaaddii weli way muuqataa ee ay cishaa'iga dee ay afurayaan macnaha sunnihii way ka tegeen weeye wayanbaqii waxaa habboon an yakuuna alfit calaa rudabaati witra inuu qofku rudabaat rudab inuu ku afuro ayaa fiican waa marka ay soo go'do timirtu ee xasiidda ay tahay fain lam yajid haddii uu waayona haddii uu waayo rudabka haddii uu waayo inuu ku afuro markaas timir hadduu waayana inuu ku afuro biyo sunnuhu caynkaa weeyaan facan anas radi allahu canhu qala wuxuui kaana rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam yuftiru calaa rudabaatin nebigu wuxuu ku afuri jiray timirta teedaa cusub ee soo go'day qabla an yusalliya intaanu tukanin salaadda fain lam takun facalaa tamaraatin hadduu waayana xabado timiruu ku afuri jiray fain lam takun hadduu waayana xasaa xasawaatin min maa xantoobooyin biyo ah ayuu ku afuri jiray rawahu abu daa'uud walxaakim wasaxaaxahu watermadiy wa xasanah xadiiskaasi abu daa'uud baa wariyey iyo xaakimo waxay dhahen waa saxiix termadina wuxuu ihi waa xasan nebigu wuxuu ahaa kii ku afura rudabaad waa timirta teedaa jilicdasan weeye ee soo go'day ee malabka ah ee da'aysa innaga inama soo gaadhee dee halka timirtu ay ka soo go'do ayaa inta badan dee ayaa laga helaa marka carabaha dee timirtu ay ka soo go'aysa ayaa iyadoo xasiida oo aad u macaan taasay iyaguna cunaan taasaa lagu afuraya oo dhowrkeeda xabadoodba ay ku dherginayaan haddaad taa weydo timirteennan caadiga ah ee qaadhay ayaad iska cunaysaa haddaad weydana waa biyo timira macnaha waxa weeyaan waa cantoobooyin biyo ah oo lama doonaayo qofku intuu qurquriyo inuu isku wadna gooyee in yar baa kugu filan in yaroo magacaha kabashaa baa la doonaya wa can salaymaan binu caamir ana nabiya sala allahu alay slam qaala waxau yihi idaa kaana axadukum saa'ima falyuftir cala tamr hadduu yahay midkiin mid sooman ha ku afuro timir fain lam yajid itamra fa cala almaa haddii uu waayona biyo ha ku afuro fa ina almaaa tahuur biyuhu maxaa yeelay waa nadiif iyaga ayaa markaa caafimaad ahaan u fiican waa daahir wax daahirinaya weeyaan aad iyo aad u macaanoo ilahay subxana wa tacala inagu manaystee ha cabo biyo rawaahu axmed watermadi wa qaala xasanu saxiix waa habka loo afurayo wey waxaa loogu horraysiinayaa timir weliba xabada markaa midhmidh loo cunayo waxaa lagu xisiinaya haddaad weydo biyo waa marka u horraysa wey markaad afurto ee timirtaa aad ku afurto de wixii kale ee aad cunaysa adaa u ikhtiyaar leh laakiin sunnuhu waxa weeye marka u horreeya afkaaga waxa u horreeya timir ha noqoto waxay leeyihin culimmadu waxa weeyaan caafimaad ahaanna way u fiican tahay sidoo kalena dee waa sunnaha layna faray oo calooshii intaasoo dhan maaragtay madhnayd waxa u horreeya markay timir noqdaan timirtuna deg deg bay u soo celisaa markaa ay rinjigii iyo qofka markaa timirtiisii deg deg bay u soo celisaa xadiiskaasi wuxuu daliilu yahay inay sunno tahay in la afuraayo qabla salaati almaqrib salaadda maqrib ka hor in la afurayo haddii markaa aanay baahidu macnaha inuu qofku afurayo intaanay salaaddu aanay soo gelin haddii aan cuntadii kaleba loo keenin macnaa wuu afuraya dabeedna salaaddu tukanaya haddaan cuntadii kale loo keenin laakiin haddii cashadiiba la keeno wuu iska cashaynaya markuu dhargaabuhu salaadda maqrib tukanaya faqaala rasul qaala anas waxa u yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulku waxa uu yidhi idaa qudima alcashaa fabda'uu bihi qabla salaati almaqrib walaa tacajaluu can cashaa'ikum rawahu sheekhaan wuxuu leeyahy anas nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam haddii cashada laydin keeno cashada ku horreeya oo salaadiinana haka cashadiinana haka degdegina idaa qudima alcashaa haddii cashadii laydin keeno fabda'uu bihi qabla salaati almaqrib salaada maqrib ka hor cashada bilaaba hana ka degdegina walaa tacajaluu can cashaa'ikum cashadiinana haka degdegina oo ha degdegina dadkeenna degdegaa ku badan oo afurkay ka degdegaan oo way yaacaan oo saambusihii iyo xabadihii yaraa timirta habay ka yaacayaan qofku waxaa doonaya inuu nafis u afuro dabeedna markuu si fiican iskaga afuro dabeedna isaga oo naftiisu ay degan tahay gaajadiina ay ka hadhay inuu aayar salaada tukado ayaa la doonaya laakiin qofku inaanu shaydaanka u sheekaynin iyadoo cuntadii ag taalo inaanu waswaasinin ayaa la doonaya weliba gaar ahaan haddii afurkani dad idinka dhexeeyo oo dadkii oo sii cunaya adugu aad tidhaahdo salaad baan tukanaya shaydaanku wuxuu ka odhanaya waa ta lagaa mariyeyba dabeedna werweriyo walaaciyo waxba kugu afuufayo nas- nashuushado waxaad tukatayba garan maysid marka waxaa la doonaya intaad iska afurto ood iska nafisto dabeedna aad ayar salaaddii maqrib aad iska tukato qaabkaasaa la doonaya in aadaabtaana loola yimaado suxuurta iyo afurkaa ilahina subxana wa tacala sida xaqayna waafajiyo billahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
بإسلامي وإيماني أهضاء